أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo ku dhowaad soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda siliibiyadda ingiriiska ayaa sii socoshada taageerada ay siiso kooxda riddada soomaaliya shardi uga dhigtay in maleeshiyaadka riddada ay la wareegaan amniga soomaaliya ruushka ayaa weerar khasaare dhaliyey ka geystay gudaha dalka ukrain mid ka mid ah guddiyada baarlamaanka kooxda riddada ayaa qiray in madaxda kooxdaasi ay kufsi iyo anshax xumo ka geysteen magaalada muqdisho ardayda machadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ku dhawaaqday olole ballaaran oo kaydinta badarka ah taasi oo si toos ah uga hergeli doonta degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey mucalimiinta goobaha waxbarashada ee degmada jamaame askar toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran ku dhowaad soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dagaallo dhowr jeer lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shalay iyo maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada daynile ee magaalada muqdisho dhimashadu waa shan murtad dhaawacuna waa kow iyo toban kale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda goday makane ee degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho dhanka jubbada hoose waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa qarax lala beegsaday kolayo murtadiin ah oo ka baxday deegaanka biibi kuna sii jeeday deegaanka harboole ee duleedka magaalada kismaayo waxaana qaraxa ku dhintay hal murtad waxaana ku dhaawacmay lix kale oo mid garaab uu yahay dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka riddada ah u tiilay inta u dhaxaysa degmada wanlaweyn iyo deegaanka warmaxan dhimashadu waa hal askari oo murtada khaniimaduna waa laba qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo boosashkooda dhanka bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee calmashruuc ee degmada qansax dheere dowladda siliibiyadda ingiriiska ayaa sii socoshada taageerada ay siiso kooxda riddada soomaaliya shardi uga dhigtay in maleeshiyaadka riddada ay la wareegaan amniga soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen yaasir maxamed xilli xaalado qoobgariir ah ay ku jiraan dabadhilifyada soomaalida iyo ciidamada afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah ku jooga dalka ayay dowladda ingiriisku si cad u muujisay inay kasoo horjeedo sii joogista ciidamada eeysom ee soomaaliya waxaa loogu yeero wasiirka horumarinta afrika ee dowladda ingiriiska oo ah haweeney lagu magacaabo kristi macniil ayaa dhowaan booqatay muqdisho waxayna kulamo deg deg ah la yeelatay taliyaha ciidamada eeysom iyo mas-uuliyiinta xafiiska unusom intii ay booqashada ku jirtay waxaa kale oo ay la kulantay murtad gurguurte waxayna ka wada hadleen xaaladaha kala guurka amni ee dul hooganaya kooxda riddada soomaaliya xilli ciidamada afrikaantu ay wajahayaan duruufo amni iyo kuwo dhaqaale oo aad u daran waxay wasiiraddu u sheegtay gurguurte in lama horaan tahay lana gaaray wakhtigii maleeshiyaadka kooxda riddadu la wareegi lahaayeen mas-uuliyadda amniga ee kooxda filla soomaaliya islamarkaana ay dalka ka bixi lahaayeen ciidamada afrikaanta ee isbahaysiga ee yusom waxaa kale oo ay carabka ku adkaysay in wixii haatan ka dambeeya taageerada dowladda ingiriisku ku xirnaan doonto hadba sida ay mas-uuliyadda amniga filla soomaaliya ula wareegaan maleeshiyaadka riddada ee garwadeenka uu yahay xasan gurgurte sidoo kale kalsoonida mustaqbalka iyo taageerada caalamka ee kooxda riddada ayuu ingiriisku ka dhawaajiyey inay sii socon karaan oo keliya haddii mas-uuliyadda amniga laga wareejiyo ciidamada afrikaanta laguna wareejiyo maleeshiyaadka riddada hadalka u k waxa uu si weyn ugu dhow yahay fariin uu dhowaan jeediyey taliyaha africom taas oo muujinaysa in labada dal ee maraykanka iyo ingiriisku ay haatan xoogga saarayaan sidii ay maleeshiyaadka riddada ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda amnigooda kadib fashilka ku yimid howlgalka ee yusom dhawaqan ka soo yeeray ingiriiska ayaa ku soo aadayaa xilli burbur iyo kalayaac uu qarka u saaran yahay howlgalka ee yusom kadib markii dhowaan maraykanku si cad u shaaciyey in gebi ahaanba dhammaadka sanadkan uu jarayo taakullada uu siiyo ciidamada afrikaanta ee duulaanka macatabku dirarka ku jooga dalka soomaaliya mahadsanid yaasir ruushka ayaa weerar khasaare dhaliyey ka geystay gudaha dalka ruushka sida warbixinta warkan uu ku eegaya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba wararka ka imaanaya dalka yukrain ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ruushku uu weeraro ballaaran ku qaaday bartilmaameedyo militari oo ku yaala kiyef iyo gobolada kharkif iyo dunibro militariga yukrain ayaa sheegay in habeenkii xalay ahaa lagu weeraray toddobaatan gantaal iyo lix boqol kow iyo toban diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyadoo difaaca cirka yukrain uu sheegay inuu soo riday konton gantaal iyo shan boqol siddeetan iyo laba diyaaradood oo aan duuliyo lahayn weeraradaasi waxay sababeen dhimashada ugu yaraan sagaal qof waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro dad kale ah dhanka kale ruushka ayaa sheegay in weeraro daroon ah oo yukrain ay ka fulisay gudaha ruushka ay sababeen dhimashada saddex qof magaalada tuulla weeraradan ayaa kusoo beegmayaa xilli dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjiro dagaalka ay weli hakad ku jiraan iyadoo labada dhinac ay sii wadaan weerarada cirka iyo daroonyada isweydaarsiga weeraradani ayaa imaanaya xilli dagaalka ruushka iyo yukrain u dhexeeya uu weli sii xoogaysanayo iyadoona labada dhinac ay kordhinayaan weerarada fogfog dhanka kale yukrain ayaa waxay sii wadaa weerarada diyaaradaha aan duuliya lahayn oo ay ka fulinayso gudaha ruushka waxaana weeraradani labada dhinac ay sababeen dhimashay dhaawac iyadoo sidoo kale waxyeelo loo geystay dhismayaal iyo kaabayaal kala duwan mahadsanid abusheyba mid ka mid ah guddiyada baarlamaanka kooxda riddada ayaa qiray in madaxda kooxdaasi ay kufsi iyo anshax xumo ka geysteen magaalada muqdisho walaalkeen camaar cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waxaa laga soo sheegayaa fisqi xargaha goostay oo ay qayb ka yihiin madax ka tirsan kooxda riddada soomaaliya guddi qaabilsan dabagalka kufsiga oo ka tirsan baarlamaanka golaha dawaaqiidda ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in kufsi baaxad leh uu ka dhacay magaalada muqdisho welina uu ka socdo haweenay xildhibaanad ah oo lagu magacaabo luul ayaa dawaaqiidda ka hor caddaysay in mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada ay fuxshiga qayb ka yihiin oo ay tumasho u tagaan xeebta liido iyo huteelada qaar waxaan aaminsanahay inay yoolaan meelo lagu tunto afkeena waxaanan qaban karinaa maanta idiin sheegaynaa indhaha iska tiraysaan koow iyo labaan leenahay way buuxaan kufsina dalkan wuu ka dhacaa isbitaalka waxaad booqataan xildhibaanaad tihiin xaq ayaad u leedihiin isbitaal madiina booqda hal sano gudahooda toban kun oo qof oo kufsi iyo tacdiye ah ayaa ka dhacay oo dil u badan aniga ayaa haaya riboorkaas anaa la igu imaanayaa midda koowaad kufsigana waa taas anshaxumadana xeebta liido kama dhacda miya anshaxumo maqaayadaha aad qaaciga ku wada cabaysaan kama dhacda miya halaysu sheego runta laa halow dhegaysta maya joojiyo hala joojiyo sacabka iyo garaaca miiska anshaxa oo heesaasa ma ogola hala sugo arrintan uu ka dhawaajiyey guddiga anshaxa u qaabilsan baarlamaanka daaquudka ah ayaa bannaanka soo dhigaysa heerka uu gaarsiisan yahay fuxshiga xargaha goostay ee ka jira degmooyinka gobolka banaadir mahadsanid camar ardayda macadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda walaalkeen marwaan moxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waxbarashadu ma aha oo keliya in ardaygu uu barto aqoon iyo xirfad balse waa hanaan lagu dhiso jiil leh karti kalsooni iyo awood uu aqoontiisa ugu bandhigo bulshada bandhigyada iyo munaasabadaha waxbarasho ee ardayda soo diyaariyaan ayaa ka mid ah fursadaha muhiimka ah ee lagu cabiro fahamka ardayga lagu kobciyo kalsoonidiisa laguna dhiirigeliyo inuu sii horumariyo aqoontiisa iyadoo taasi laga duulayo ardayda ka gudbaysa heerka tamhiidka una gudbaysa heerka mustawaha ee machadka qurduba ayaa munaasabad gaar ah ku qabtay xarunta dhexe ee machadka qurduba ee magaalada ceelbuura halkaasoo ay ku soo bandhigeen barnaamijyo kala duwan oo ka tarjumaya aqoonta iyo kartida ay kasbadeen munaasabadda ay ardaydu soo qabanqaabiyeen ayaa ahayd mid si wanaagsan loo soo agaasimay waxaana goobjoog ka ahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud maamulka machadka qurdubo macalimiinta iyo dhammaan ardayda wax ka barata machadka ardayda ka gudbaysa heerka tamhiidka una gudbaysa heerka mustawaha ayaa munaasabadda ku soo bandhigay barnaamijyo kala duwan oo ay si gaar ah ugu diyaargaroobeen barnaamijyada ay soo bandhigeen ayaa muujiyay aqoonta fahamka iyo kartida ay ardaydu ku soo kasbadeen marxaladdii waxbarasho ay soo dhammaysteen intii munaasabaddu socotay ardaydu waxay si kalsooni leh uga qayb qaateen qaybihii kala duwanaa ee bandhigga iyagoo soo bandhigay waxqabadyo soo jiitay ee dareenka ka qaybgalayaasha arrintaas ayaa muujisay sida ay muhiim u tahay in ardayda loo abuuro fursado ay ku muujiyaan waxa ay barteen islamarkaana ay ku horumariyaan awoodooda hadal iyo bandhigga الحاضرون جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإننا نقف اليوم أمام لحظة جميلة لحظة نودع فيها مرحلة من مراحل التعلم ونستقبل مرحلة أخرى إنها مرحلة التمهيد التي عشناها معا وتعلمنا فيها واجتهدنا وها نحن اليوم نفتح بابا جديدا من أبواب رحلتنا وننتقل إلى مرحلة المستوى فمرحبا بالمستوى أيها الطلاب الأحبة إنما اليوم ننتقل من مرحلة إلى مرحلة فلا تجعلوا الانتقال إلى المستوى سببا للتراخي بل اجعلوه سببا لزيادة الهمة ولا تقولوا قد قضانا شوطا من الطريق بل قولوا ما زال أمامنا طريق طويل ونحن قادرون على مواصلته بإذن الله أهلا وسهلا يا جميع ضيفنا أهلا وسهلا قدنا وداعنا مراحل ثلاثة متوسطة وبابهم قرعنا قرعنا ادخلوا عرستكم تواصل الجهود بعد الجهود يسر الموجود فعالموا عملته تجملا فعاملوا بما عملت عملا ملابسي تغيرت مستصفرا مثل الربيع كي يسال مصفرا ريح الشهادة تفوح نحونا يا رب بلغنا حتى يجينا salaan iyo saamaan baan idin wadnaa tamiidka sagootintiisa baan wadnaa mustawaa galno na soo dhaweeya tamiidkan ka baaxno maca salama mustawaa galno na soo dhaweeya tamiidkan ka baaxno maca salama munaasabadan ayaa sidoo kale qayb ka ahayd marxalad muhiim u ah ardayda maadaama ay ka gudbayeen heerka tamhiidka ee dugsiga hoose una tallaabeen heerka mustawaha ee machadka qurduba halkaas oo ay ka sii wadan doonaan waxbarashadooda maamulka iyo macallimiinta qurduba oo goobjoog ahaa bandhigga ayaa si dhow ula socday waxqabadka ardayda waxaana munaasabadda laga dareemayey dhiirigelin iyo farxad ku aadan horumarka ay ardaydu sameeyeen xafladdan ayaa sidoo kale muujisay kaalinta ay machadyada waxbarashada ka qaadan karaan kobcinta aqoonta iyo kartida ardayda iyadoo la siinayo fursad ay ku muujiyaan wax ay barteen kana helaan dhiirigelin ay ugu diyaargaroobaan heerarka waxbarasho ee xiga waxayna tani ahayd fursad maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada u abuuray ardayda si ay u muujiyaan waxbarashadooda islamarkaana ay ugu diyaargaroobaan marxaladda cusub ee waxbarasho ay hadda u gudbeen
mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ku dhawaaqday olole ballaaran oo kaydinta badarka ah taasi oo si toos ah uga hergeli doonta degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى واكتسى الروض من النور حلا واكتسى الروض من النور حلا الندى من فيض من waaliga wilaayada islaamigaha ee baay sheekh xamse abuujacfar ayaa daafuray xamlo wacyigelineed oo ballaaran oo ciwaankeedu yahay fadaruuhu fii sumbulih taasoo ku wajahan dhiirigelinta bulshada ku dhaqan guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan inay ilaashadaan oo ay kaydsadaan wax soo saarka beeraha ee sannadkan si looga hortago saamaynta abaaraha iyo duruufaha nololeed ee mustaqbalka تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في kelimad uu jeediyey sheekh xamse ayaa lagu iftiimiyey muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay si qorshaysan u maareeyaan badarka soo go'ay iyadoo lagu adkeeyey inaan si deg dega loo suuqgeyn dhammaan wax soo saarka sannadkan balse qayb ka mid ah loo asteeyo kayd wakhti dheer lagu tiirsanaan karo geeka may faday insha allahu tacaala ani ana antaha ku jeediya kelimo ka saabsan xamla wilaayada islaamiga ah bay ku hergeli doonta maalmaha foodahan yahay insha allahu tacaala xamladaasay magaaga lambiyi oo wilaayada ambiidi may balaaraya fadaruuhu fii sumbuli ciwaanka salata xamlada sigaar e may ka waajahantaa bulshada iyo mujtamacaga ka nool wilaayada islaamiga ah ee baay guud ahaan sigaar ena may inkhusayi doonte intaa bada doontee dadka beeralayda e insha allahu tacaala maadaama wilaayada islaamiga ah ee baay kumadata walaayaadka ilaahay ka arsaagay dhulbeereed eedan qiimo badanoo waana wiin mawaasimta dadha marawna koona abaar lala kulumow koona barwaaqe iyo aaran lala kulumow waaligu wuxuu sheegay in xamladu ay gaari doonto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan iyadoo laga sameynayo wacyigelin iyo abaabul bulsho oo ku saabsan ilaalinta badarka iyo balka si bulshada loogu diyaariyo xaaladaha adag ee ka dhalan kara abaaraha iyo sulaca wax soo saarka ujeeddada xamladu kuma koobna oo keliya keedinta badarka balse waxay xambaarsan tahay fariin ku saabsan qorsheen iskutashi iyo isku filnaasho bulsho si dadka muslimiinta ahi ay ugu diyaargaroobaan duruufaha nololeed ee soo wajihi kara una ilaashadaan kheyraadka ay gacmooda ku soo saareen
xamladan may walaayadan ka tala gallay anignu unku faa'iidaysana mawsimkii barwaaqo la hela mawaasimta kale sadilinkuku guduba lahaay anignu wal isku barna wal isku daraansina towjiihadii towciyaadka qaadana safaylanan isku dhaadhiciina insha allahu tacaalaa saana unkugaashamana culaysiyada xilliyada abaaro kooyow unkugaashamana cadowga iyo dhagaraha usani lamaaganjina unkukugaashaman walaalayaal markii laku hadalow amnil khidaa'iga ama cuntada iyo badbaadintiya iyo dadkaani maylaraayu soo cunta iyo kayd helan se inkumaaraman cadowsho ama galanshishey inkumaaraman ciwaanka fadaruuhu fii sumbulih oo ku salaysan qisadii nebi yuusuf sala allahu calayhi wasalam wuxuu astaan u yahay aragti fog maarayn hufan iyo u diyaargarowga wakhtiyada adag fariinta xamladu waxay bulshada ku boorinaysaa in wax soo saarka maanta aan loo arkin oo keliya faa'iido deg deg ah balse loo qorsheeyo inuu noqdo keyd iyo gaashaan ay bulshada ku tiirsanaato marka ay soo baxaan duruufo adag badarka sagaar elankeydii koro sida galleydii iyo masagada iyo digirta iyo badarkan sagaar elankeyd sida kora oo umatana nololea ah ani ganacsi meelo lanku weydiinee meelo kale ku badana ganacsi laku weydii baac iyoona towqiimo dhabala inta lindeere ani lagnabaad guuriniyoona saasa kale derdaarama fadi waxyaabaha marka la keydsado koro balka hataa kumadaya oo xoola sanadkan daraama kortan marki maybu aha xaalka ku laade balbalan waayo misga amoo bilaaben macnaha misgada ina la siiya oo galey la siiya ama ay kariyo ama ay la kariinee oo may la araay misga caadi ee la siiya moordey ee la siiya oo aaman sidii dadka oo kale aan aaman marka xoolo balxaysada dareema kortan abaarma dareemayan marka xoolo dalajoona way keedii koro dadkana dalaja way keedii koro kullu daalika walkasta keyd aqbalayo galaw ani keedsidan yo dadka ka guubaabayaan insha allahu tacaala ugu dambeyn sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigay qaabka xamlada ay u dhaqangeli doonto iyo cidda ka qayb qaadanaysa risaaladan dadkalan dhiibi mayba kumad ahaa maamulada degmooyinka iyo dhammaan walaayada arkaanta iyo afraadiya kale culimmada iyo riga odayaalka ahonu qabada walaayada ah iyo salaadiinta intaba iyo riga nabadoonada aho samadoonada aho gacmayaasha aho kusii hooseeya iyo mujtamaca gebojay kale dhammaantiyo waa wacyigelin guud ummato dhan lanku baahanye ini isgeysana insha allahu tacaala lankasta kelimadan dhegansada mayba jeera ini lanka indhegansana geysiya si guudna wacyigelintaasi degmooyinka dhammaantiyo iya ku bilaawada doonta kelimadan hoobaninbat insha allahu tacala maalamo hataha socdaya ku bilaawada doonta fariiqooyinka ama dawaaqimta aan hataha sheegana sagaare iyo mas-uuliyad unku saarantaa horna waa in la dardaarmi fadaruuhu fii sumbulih ayaa sidaas uga dhigan fariin ku wajahan maanta balse indhaha ku haysa beri fariin ku saabsan in wax la qorsheeyo inta ay jirto fursad lana keedsado inta uu jiro wax soo saar لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نراه maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in si toos ah ay uga bilowdaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay xamladan uu ku dhawaaqay sheekh xamse abujacfar weliga wilaayada islaamiga ee baay قينا بالإله فاطر الإنسان من موجد الأكوان من فاطر الإنسان من موجد الأكوان من إنه الله القدير إنه الله القدير إنه الله القدير
maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowlo diini ah usoo gebagabeeyey mucalimiinta goobaha waxbarashada ee degmada jamaame walaalkeen cabdulwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waxaa magaalada jamaame ee wilaayaddii islaamiga ah ee jubbada hoose dowro aqoon kororsi ah loogu soo xiray macalimiinta wax ka dhiga mu'asasada alxikma macadka qurduba iyo iskuulka nidaamiga ah ee imaam bukhaari kuwaas oo ay dhigtaan inta badan ubadka degmadaasi intii ay socotay dowradaasi waxaa lagu qaatay ciwaano kala duwan oo dhammaantood waxtar u leh macalinka sida qaab diyaarinta duruusta astaamaha macalinka wanaagsan duulaan maskaxeedka gaalada iyo ciwaano kale oo tirabeel ah waxaana dowradaasi qabsoomideeda lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horreyn qaar ka mid ah macalimiinta degmada jamaameh ee dowrada loo soo xiray ayaa munaasabadii gabagabada ka hadlay insha raxmaan waa laga dambeeyaa laakiin oo kelimada maadooyinkii baxay iyo waxaaweeye wixii la faa'iidaystay insha raxmaan rag baa iga dambeeya laakiin anigoo ku hadlaya afka macalimiinta waxaan leeyahay dadkii inoo jeediyey kelimooyinkaasi oo maalmahani iyo dowladda socotay inuu bixinayay leanna nebi sal alay waslem wuxuu leeyahay nimaanan nimaan dadka u shukrinin allah jala wacala uma shukrinin waxaan ku leenahay jazaakum allahu khayran dowradaas marka aad ayaa looga faa'iidaystay mawaadiicda dowrada lagu soo qaatay haddaan dul maro oo dhowr mawaadiic oo fara badan ay ahaayeen laakiin qaar ka mid ah haddaan dul maro waxaa ka mid ahaa duruqu tadriisa ka mid ahaa taxdiiru duruusa ka mid ahayd qaabka loo diyaarinayo duruusta ahaa sifaat almucalim annaajix ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa duruusta la bixiyey khaswa alfikriya duulaha maskaxeedka maanta gaaladan ugu hayso iyo waxyaabaha ay damacsan yihiin ummaddeena ay la damacsan yihiin ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa shuruud wadcu imtixaanaat ayaa ka mid ahaa tanmiyat lquduraat almucalimiin ayaa ka mid ahaa in sare loo qaado macalinka awoodihiisa rafcu lmustawa thaqaafi in sare loo qaado macnaha thaqaafadiisa iyo heerkiisa tacliimeed intay gaarsiisan tahay marka duruustu duruus oo aada u fara badan ahayd oo muddo kaaba goobanna lagu soo koobay xafladdii gebagabada u ahayd dowradii loo soo xirayay macalimiinta degmada jamaame ayaa iyaguna waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose halkaasina kelimaad ka jeediyey bacda salaan ilaahay subxaanahu watacaala u mahad celinaa allihii suurtageliyey maanta ictisaamkan ama qatankan dowradii socotay oo u socotay tarbiya tacliim ay ka furtay gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame oo maanta ay ku og tahay dowrada qaqaybgalka kasoo qaybgalna allihii noo suurtageliyey ammaankaasi nabadgelyaasna siiya allahaasaa u mahad celinaynaa waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa maktaba tarbiya oo tacliim oo juhdi badan ku bixinayso degmada jamaame khaasatan markii labada gobol la kala gooyay gobolka jubbada hoose degmadan kor ayay iftiinkeeda u qaaday juhdigaas oo in badan magaalada kasoo muuqday macalimiinta juhdiga lagu bixin waxaan leenahay inay ummaddaas magaalada ku nool ay soo saaraan inkastoo degmada jamaame ay hagardaamo fara badan kala kulantay cadowga dalka ku soo duulay haddana wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku dadaalaysa in degmadaasi ay marna u liicin dhagarta cadowga waxaana dib loo dardargeliyey dhammaan adeegyadii bulshada ee wilaayadu ay gacanta ku haysay sida waxbarashada iyo wixii la midka ah mahadsanid bukhaari askar toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida warbixinta warkan uu ku eegaya walaalkeen saadiq muumin salaad faarax maxamed warfay waa askari toobadkeen ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay tawxiidkana loogu qabtay deegaanka booco ee hoostagta magaalada beledweyne salaad faaraxa ayaa muddo laba sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta qaybtooda milatariga waxaana uu tababar ku soo qaatay dalka eletariga isagoona kasoo howlgalay gobolka galgaduud sida masagaway iyo ceeldheer taa'ibkan kasoo baxay safka cadowga oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa qiray in uusan dib ugu laaban doonin falkii gaalnimada ahaa haatanna ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen mujaahidiinta isagoona baaq toobadkeen ah u diray murtadiintii uu ka soo tegey bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa salaad faarax maxamuud rafaayi dhexsow u dhashay gobolka hiiraan ee isku soo dhiibay walaayadan islaamka waxaana halkan aan ka caddaynayaa mawqifkii horeeto annagoo ilmanimada halkaas aan la maray inaan ka imid dibna aan ugu laabanayn inta iga dambeydana inay ka waantoobaan ilaahay idankiis aniga waxaan kusoo tababartay wadanka elitri muddo dhowr sana waxaan ka yimid soomaaliya imidi muddo laba sana camal aan shaqayn lahay ciidanka militariga soomaaliya ka tala militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta specialka ilaalo qaran yiraahdo go-aan kaa shalay ku galay ayaa danta maanta kaga baxay marka banaankiisa marag mariisigeeda ma qabsado wadanka soomaaliyeedna meel walba inaan mari karo xorriyad buuxda aan ku haysto ayaa alxamdulilah ilaahay maadiisa raggaasaa ka tirsanaay waan ka imiday alxamdulilah meelahay joogaan iyo ikaba hadda mataqaanaa waxa hadda howlgalo ani aan ka mid noqdan dagaalkii masigawaay meeshaas nagu mataqaanaa nagu dagaalamay dagaal ka horreera ma gelin mid ka dambeyna ma gelin howladal howlgal howlkaas ayna anigu maan aadin oo inta ka dambeeyda xerijoog ayaa iska ahay joog ayaan ahaa jiray masigawaay waa nagu dagaalamay rag badan waana looga laayay meeshiina koleyta waana qabsada annagana waa iskaga tagno mataqaanaa ceellaar xitaana aan aadin in halkan kumaan arag wax xumaana amba hagarshuum ambana mataqaan ficila waa nii soo dhoweeyey waana mataqaanaa koleytaba wax dhiba ma arag in walba wadantaada aqoonso anigu halkaan aan joogaa waana ku nabad qabaa idanka ilaahay aana ku nabadgeli doonaa ilaahay idankiis marka dadkaas aan ka tirsanaayay anu waan ka imid waxa shaqaana ku melihi wax xisbina yidhaahdo oo halkaan aan mataqaan maanta ka mid ahayna ma jirto inuu ummadaas rayidka ah shacabka ah dhex joogo ayaan ahay oo walaayada meelaha ka talido ku nool kuna noolaa doona ilaahay idankiis askarigan taa'ibka ah ee lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay deegaanka booco ayaa ku biiraya tirada taa'ibiinta ah ee isku soo dhiibaya wilaayada kuwaasi oo lagu soo bandhigay degmooyinka iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhagaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu